barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa v o a oo idinka imanaysa washington aad ka dhegaysanaysaana muwjadaha gaagaaban heerarka emfimyada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco waana siddeed iyo tobanka bisha oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkan waxaa idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan gobolka mudug oo sameeyey dhaqdhaqaaqyo loogu gurmanayo dadkii ku waxyeelooga qaraxi maalintii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho aad ay shucuurta u kacsan tahay dadka ku la'ada meesha boqolkiiba ninety bersenti maybi baan aqaanay intaan aqoonin waa dadkaygii waxaan aad iyo aad uga xumahay in aan nagu dhacdo qisadan ma ahan keliya qof keliya lama dhalinyalayn karo ninka gaariga wada waa qof soomaali way dhacday laakiin waxaaso dhan waxaa ka hortegi kara waa dhallinyarada soomaaliyeed kuwa xamar ku nool way awoodaan way ka hortegi karaan waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa doorka ay dhallinyarada ku leeyihiin ganacsiga suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi any business oo islii maanta ka socda waxaa ku lug leh qof dhalinyaro ah ama asigaa iskale ama asigaa rangare ama asigaa ka shaqaalo ka ah business dhalinyar la-aan socdo islii hadda maanta ma u maleynayo inuu jiro marka sidaa darteed kaalinta ugu weyn ee businesska maanta socda dhalinyara ka mas-uul dumar iyo ragba waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dhallinyaro wiilal iyo gabdho isugu jira oo magaalada boorama ku bartay muhiimadda saxaafadda kuwaasoo barnaamijka dhallinyarada v o a uga warramay aqoonta ay barteen iyo weliba sida ay ugu howlgeli doonaan
sidoo kalena waxaannu idiin haynaa xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
magaalada muqdisho waxaa ka bilaabmay bannaanbax ay dadweynuhu ku muujinayaan dareenkooda islamarkaana ay uga soo horjeedaan ciddii geysatay qaraxii maalintii sabtidii ka dhacay isgoyska sooba ee magaalada muqdisho bannaanbaxan ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ururada bulshada rayidka ah dadweynaha ku dhaqan degmooyinka ay ka kooban tahay magaaladu sidoo kalena sida ay wararku nagu soo gaadhayaan waxaa la fasaxay dugsiyada waxbarashada iyo weliba jaamacadihii bannaanbaxaasi awgey sida wariyaha v o eda muqdisho noogu soo warramay ayaa sida oo kale la baajiyey kulan uu maanta yeelan lahaa golaha shacabka ee soomaaliya bannaanbaxyo kan la mid ah magaalada muqdisho ka bilaabmay ayaa sida oo kale ka dhacay qaar ka mid a gobollada iyo degmooyinka soomaaliya iyadoo wixii faahfaahinan aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda isbahaysiga uu maraykanku horkacaya ee dagaalka kula jira kooxda isis ee siriya iyo ciraaq ayaa sheegay in magaalada raqa ay sagaashan iyo shan boqolkiiba gacanta ku hayaan mucaaradka ay taageeraan maalin kadib markii ay ku dhawaaqeen mucaaradku inay ku guulaysteen dagaalkii ay ugu jireen raqa bilooyin afhayeenka isbahaysiga s d f coronel rayan dylon ayaa sheegay in howlgal nadiifin ah uu hadda ka socdo maanta oo arbacaha kaasoo ay qaybtii ugu dambeysana ka wadaan cirifka magaalada afhayeenka kooxda s d f oo ka kooban maleeshiyaad kurdiyiin iyo carab isugu jira ayaa sheegay shalay oo talaado ahayd in uu dhammaaday dagaalkii raqa islamarkaana ay jabhadoodu magaalada nadiifinayso iyadoo eegaysa haraadiga isqarinaya ay isis iyo haddii walxaha qarxa ay uga tageen meelaha qaar
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaannuda leenahay waa idaacadda duhurnimo ee v o a idinka imanaysa washington dhallinyarada ku nool gobolka mudug ee soomaaliya ayaa soo qabanqaabiyey dhaqdhaqaaqyo gurmad loogu samaynayo khasaarihii ka dhashay qaraxii xooganaa ee maalintii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho kaasi ay ku nafwaayeen ku dhowaada saddex boqol oo qof qaar ka mid ah dhallinyarada degmada galdogob ayaa qabtay isu soo bax ay kaga falcelinayaan qaraxaasi islamarkaana bilaabay dhaqaalo ururin waa sida warbixintan uu ku sheegaya waryaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq qaybo ka mida degmooyinka gobolka mudug ayaa waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo ay wadaan dhallinyarada magaalooyinkaas oo loogu gurmanayo mashaqadii muqdisho ka dhacday afar iyo tobankii bishan taa oo sababtay dhimashada dad gaaraya ku dhowaad saddex boqol oo dad rayid a halka dhaawacana intaa laga badinayo dhalinyaro ku dhaqan degmada goldogob ee gobolka mudug ayaa qabtay isu soo bax ay kaga hadlayaan dhibaatadii ka dhacday muqdisho iyaga oo bilaabay dhaqaale aruurin ay ugu gurmanayaan dadkii ku waxyeeloobay qaraxii sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho haddaan nahay shacabka reer goldogob waxaan aad ugu tacasiyeynaynaa dhibaatadii soo gaadhay shacabkii soomaaliyeed qarici ka dhacay muqdisho aad iyo aad baan ugu tacasiyeynana dhammaanteen allah u naxariisto intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto inta dhaawaca inta dhaawaca ilaahay ha caafiyo inta dhaawac allah ha caafiyo inta dhimatayna allah u naxariisto ehelkooda samri- qar- ee, samir iyo iman allah ka siiyo aan aaminno dadka dhintay inay yihiin dad anaga naga mid ah inay qoysaskeenna yihiin inay soomaalina yihiin waa inaan ka naxnaa reer galdogob waxay ka xun yihiin shacabkii dhibaatadu gaadhay intii dhimatay allah u naxariisto inta inta dhaawaca allah u bogodhayo soomaaliya nabad allah ka dhigo soomaaliya waxay heshay qarannimo soomaaliya waxay heshay madax daacad ah soomaaliya waxay heshay rajo iyo fursad fursaddaas baanu soo dhowaynaynaa haddaanu nahay reer galdogob shacabka soomaaliyeed haddaanu nahay taasaanu taageersannahay dadka ka soo horjeeda qarannimada soomaaliyeed waan cambaaraynaynaa soomaali ciddii jillaafaynaysa waan cambaaraynaynaa qarannimada iyo wadajirka ciddii ciddii diidan waanu diidannahay waan cambaaraynaynaa cafiife cali xuseen oo ka mid ahay dadkii galdogob isugu soo baxay ayaa ka waramaysa inay ka xun yihiin wixii ka dhacay magaalada muqdisho shacabweynaha ku baaba'ay magaalada muqdisho intii dhimatay allah u naxariisto inta noolna allah uga daba naxariisto waxa weeyaan annagu waxaan taageersannahay dowladda dowladda dhexe soomaaliya ayaan taageersannahay ma rabno annaga ka tafaraaruq mana doonayno mana raacsanin annagu soomaali baa nahay soomaaliya soomaali baa leh qaar ka mid a dhallinyarada wax ka barata magaalada gaalkacyo ayaa ka waramaya dareenka ay ka qaadeen qaraxii khasaaraha fara badan dhaliyey ee ka dhacay muqdisho Een, salaan kadib waxaan aad iyo aad aad iyo aad ula murugoonaa walaalaheena soomaaliyeed mar waa dalkeenii waa caasimadeenii waa dadkeenii soomaaliyeed Een, waxba ina hadal kuma dheeraanay sababtoo ah aad ay shucuurta u kacsan tahay dadka ku la-ada meesha boqolkiiba ninety percent maybe baan aqaanay intaan aqoonin waa dadkaygii waxaan aad iyo aad uga xumahay in aan nagu dhacdo qisadan ma ahan keliya qof keliya lama dhaliya layn karo ninka gaariga wada waa qof soomaali way dhacday laakiin waxa- waxaasoo dhan waxaa waxaa ka hortegi kara waa dhallinyarada soomaaliyeed kuwa xamar ku nool way awoodaan way ka hortegi karaan laakiin iyakaa ka seexday mayna ahayn Een, wuxuu jirkaygu diid i yiri damiirkayguna diid yiri diirkayguna dhaaf i yiri dugaaguna ka bayr i yiri dadkayguna dooni maayaan i yiri dhayal habaabay baan arkaa anigu doqon baan arkaa dibkama fikiraan baan arkaa dagaal hoosaan arkaa dab holcayaan arkaa dakana muuqdaan arkaa dad dhima- dan- dadnimo dhimataan arkaa maxaa duqsi daara galay cakuye dadkayga sumeeyey hal saac gudahoodna dab holcay laga dhigay dadkii aad bay geesi u noqdeen maxaa yeelay waxay soo bandhigayaan waxyaabo aysan naftaadu fiiri karaynin haddana lagama joojinayo bulshadii way waynaxsan yihiin dhibaatadaas maxaa yeelay hal mar ayay ku dhacday mar kale ku dhacday mar saddexaad ayay ku dhacday maanta waxay ahayd musiibo qaran murugada iyo walaacu waa midka inaga muuqda dhammaanteen gabdho iyo wiilalba aynu u xiranay midabka gaduudan ee madaxeena suran bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay intii dhimata ha u naxariisto inta noolna ilaahay rabbiraxmaan ah xanuunka iyo dhibaatada ay heleen ha ka sama bixiyo waxa aad u xanuun badnayd markii hooyo iyadu ay xanuunsanayd islamarkaana ubadkeedu ay hanti u lahaayeen maantay hantidoodii iyo ubadkiiba ay ka geeriyoodeen dhammaantoodna aysan waxba u hayn waxaa maanta murug iyo walwal noo ah inaanan dhammaanteen aanan hadalka kari karin maxaa yeelay waxaa dhacday maalintii madoobeyd ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaysan maalintaanoo kale mar labaad iyo mar saddexaad aysan inagu soo noqonin inkastoo qaraxii muqdisho ka dhacay uu ahaa midkii ugu dhimashada badnaa haddana qaybaha bulshada ee ku dhaqan gobollada dalka ayaa bilaabay dadaallo loogu gurmanayo dadkii ku dhaawacmay qaraxii khasaaraha badan dhaliyey cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan waana barnaamijkii dhallinyarada maanta magaalada nairobi waxay ka mid tahay magaalooyinka wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay soomaali badan u hayaameen iyagoo halkaasina ka samaystay ganacsiyo kala duwan suuqa ku yaala xaafadda islii waxa uu ka mid yahay goobaha ugu waaweyn ee laga adeegto magaalada nairobi waxaana halkaasi goobo ganacsi ku haysta soomaali badan waxaana lagu tilmaamaa in dhallinyaradu ay door lixaadle ka qaataan habsami u socodka ganacsigaasi wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa booqda suuqaasi islamarkaana warbixinta nooga soo diray suuqa ganacsiga ee ku yaalla xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi ayaa kaalin muhiima kaga jira dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee geeska afrika dad badan ayaana suuqan uga soo dukaamaysay taga waddamo ka tirsan geeska afrika shaqooyinka iyo howlaha ganacsi ee suuqa ka socda ayaa inta badan waxaa door muhiima ka qaata dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii waxaana guud ahaan marka a socoto suuqa ay indhahagu qabanayaan dhallinyarada oo howlo kala duwan oo dhanka ganacsiga ka wada suuqa dhallinyaradan ayaa isugu jira kuwo wax ku bartay magaalada nairobi kadibna ganacsiyo iyagoo u gaara ka sameeyey suuqa xaafadda islii iyo sidoo kale dhallinyaro qaab shaqaale ahaan uga soo shaqeeyey suuqa islii kadibna halkan ka hirgeliyey fursado ganacsi oo iyagoo u gaara haddaba door intee la eg ayay dhallinyaradu ku leeyihiin ganacsiga xooggan ee ka socda suuqa xaafadda islii su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdulaahi aadan kaneec oo ka mid ah dhallinyarada fursadaha ganacsi ka hergeliyey suuqa islii magacayga waa cabdalla aadan kaneec run ahaantii doorka ay dhallinyarada soomaalida ay ku leeyihiin ganacsiga dalkan kenya gaar ahaan magaalada nairobi ee xaafadda islii runtii waa door weyn buu ka ciyaaraan dhallinyarada meel kastoo aad tegtid iyo xafiis kastoo aad tegtid iyo dukaan kastoo aad runtii aad istiraado wax ka iibso waxaad arkaysaa dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo meesha jooga gabdha iyo wiilalba runtiina weliba waxaa odhan karaya waqti xaadirkan sanadkan weliba aanu ku jirno waxaa soo xoogeysanaya inay dhallinyarada soo fahmaan ganacsigii inay goobo badan oo cusub ay furtaan oo ganacsigooda ka mid ah run ahaantii weliba ganacsiyo kala duwan waxay aada aada moodaa inay runtii ay ay hadda ka soo wareegayaan in dad ay yani u shaqeeyaan oo kale markii hore iyagoo shaqaale ku bilaabay inay haddana runtii ay meherado iyo goobo cusub ay furayaan goobtan iminka fadhino oo kale nin dhallinyaraha iskale aan saaxiiba nahay annagoo kale goobo kaleoo ganacsi baanu leenahay door weyn oo xoog leh bay ka ciyaaraan run ahaantii khadrow inkastoo shaqo kasta oo la qabanayo ay caqabadeeda leedahay haddana dhallinyarada fursadaha ganacsi ku leh suuqa islii ayaa sheegaya in caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan ay yihiin dhanka sharciyada arrimaha siyaasadda dalka iyo arrimo kale cusmaan cali xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqeeya suuqa islii walaahi caqabadaha aan la kulanno waxaan la mid nahnay dadka kaloo ganacsada ganacsi walbaba caqabaduu leeyahay mar waxaa ku saameynaysa siyaasadda dalka marmar waxaa ku saameynaysa sharciga marmar xaalad amniya ku saameynaysa laakiin wax dhalinyaro gooni u ah oo taarget iyaga gooni u ah oo businesskooda ula socon karin oo leeyahy qofkan waa dhalinyaro taarget uu ku yahay ma jirto wuxuu la qabaa qofka dhalinyarada ah oo businesska wada ama shaqaala ha noqda ama business ha lahaado wuxuu la mid yahay dadka kale shaqaysta ee wadankan jooga
marka shaqooyinka ugu badan ee dhalinyarada ay qabtaan dhanka ganacsiga maxaa ka mid ah walaahi ganacsiga hadbu waxay ku xiran tahay bii-ada qofka uu ku nool yahay inta badan islii aan joogno waa dukaameysiga ha noqoto electroniyada ha noqoto dharka ha noqoto xafiisyada sida travel agency aniga haddaan iska soo qaado tusaale ahaan aniga waxaan rangareeya ama aan wadaa business io gooni ah oo travel agency ah muddaan ku dhex jira ninka saaxiibkay ahaasu ka dhawaajiya asigana wuxuu ku jiraa electroniga marka waxay ku xiran tahay hadba qofka meeshu dhinacuu ka arko faa-iidada waana midda lagu kala duwan yahay fikirka bani aadamka kala duwan laakiin any business oo islii maanta ka socda waxaa ku lug leh qof dhalinyaro ah ama asigaa iskale ama asigaa rangare ama asigaa ka shaqaale ka ah business dhalinyaro la-aan socdo islii hadda maanta ma u maleynaya inuu jiro marka sidaa darteed kaalinta ugu weyn ee businesska maanta socda dhalinyara ka mas-uula dumar iyo ragba shaqooyinka ganacsi ee ay dhallinyarada soomaalida ka qabtaan suuqa islii waxaa ka mid ah tolista dharka ee harqaanka oo ay dhallinyaradu sheegayaan in adeegaasi ay gaarsiiyaan amaba ay u fidiyaan dad u badan ajanabi aniga waxaa la yidhaahdaa maxamuud waxaan ku noolnahay suuqa la yidhahdaa bangkok dhallinyarada suuqa ku nool baan nahnay oo ka shaqaysa daahiyada suuqa la yidhaahdo bangkok shopping meel waa rag badan baa isku yimaado hadda waxaan wada joognaa meeshaan waa rag maaragtay suuqleya dahley ah oo qolada dharka dumarka tusho shaatiyada saraawiisha waa rag aad iyo tiro rag tiro badan oo isku jiraan nahnay marka mid kastaba xirfad buu leeyahay een, hadda annaga xirfadeenna waxa waaye daaha inta badan daahleydaan nahnay daahan ka shaqaynaa marka waxaa isugu jirtaan daaha kuwa talo iyo kuwa dharka kala duwan talo ha waxaan iskugu jirnaa kuwa dharka daaha tolo iyo kuwa dharka cabaayadaha oo dumarka tolo marka annaga design designer waxaan ahanay daahley maalinkii marka ilaa meeqa saaca shaqaysaan maalinkii waxaan shaqaynaa annaga een, een, eight hours sideed saac bisaan shaqaynaa sideed saac kadibna maaragtay waan iska rooxanaa waxaan aadnaa guryaheenna wallaahi niyo waa iskugu jirta ajaanibaan iskugu jir ajaanibaan u tulnaa hadday noqoto caddaan hadday noqoto madow iyo afrikaan oo annaga ka mid nahanay soomaali aan nahanay waa isku jiraan carab in dad badan baa yimaado suuqaanu maaragtay wax ka tushto waa suuq aad u magac dheer khadar maxamuud xareed v o a nairobi
duhur waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaana mar kale idin leenahay waa idaacadda duhurnimo dhalinyarada maanta ee v o a idinka imanaysa washington sannadihii u dambeeyey mihiinadda saxaafadda waxaa ku soo biiraya dhalinyaro door ah oo ka howlgelaya qaybaha kala duwan ee warbaahinta inkastoo ay kooban yihiin goobaha lagu barto aqoonta saxaafadda si dhallinyaradaas ay u helaan aqoonta ay ku howlgeli lahaayeen ayaa dhinaca kale ay jiraan qaar ama qaar ka mid a magaalooyinka muddooyinka ugu dambeeyey laga yegleelay dugsiyo lagu barto aqoonta saxaafadda daba dhowaana magaalada boorama waxaa ku dhammaystay aqoon la xidhiidha culumta saxaafadda u socotay muddo laba sannadood oo dhallinyaro ay isugu jirta wiilal iyo gabdho wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi islamarkaana ka waraystay aqoonta ay barteen ee ay ku howlgeli doonaan magacaygu waa axmed cabdiraxmaan cilmi kuna magac dheer axmed daacad ama suxufi daacad haddii su-aashaad i weydiisa ugu horreyn aan isku dayna ka jawaabo waxaan ku doortay mixnadda saxaafadda inaan barto waxaan arkay bulshadeeda oo baahi badan u qabtaa markaas bulshadiiyo suxufiyiintii oo kala badan oo suxufiyiintii ay awoodi kari laayiin baahidii bulshado dhan markaasi awoodiyaan awoodaan marka wakhtiga aan baranayay saxaafadda amaan bilaabayay suxufiyiintuna aad bay yaraayeen aadna waan u jeclaa markaasi inaan barto saxaafadda marka jacaylkan saxaafadda u qabay iyo inaan bulshadeeda ku anfaco markaas labadaas sababood baa ugu weynaabaan odhan karaa inaan saxaafadda barto maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin way soo dhammaatay laba sano ayaa soo dhammaystay shahaadada loo yaqaano dibloomta ayaan maanta qaadanayaa waxaa soo bartay culuun kala duwan oo ay ka mid tahay farsamada editinka wartabinimada se loo sameeyo barnaamijyaadka amase warbixinada dukumadse loo sameeyo dhammaanba qaybihii warbixin dee saxaafadlahayd oo dhan ayaan haashimo ku odhan karaa maanta waa soo bartay farxadna way tahay maanta inaan ka qalin jabiyo waxaan si gaara ugu mahad celinayaa bahda v o e aad ugu horeyso adoo haashima
halkan waxaa kaloo jooga wiil kale oo isna ka mida ardaydaasi qalinjabinaysa bismiillaahi raxmaan iraxiim waa mahadsan tahay idaacadda laanta afka soomaaliga v o eeda magacaygu waa mawlid muuse colaye waxaana ka qalinjabinayaa maanta macadka soo community college ee lagu barto mixnadda saxaafadda kolito mixnadda saxaafaddu waa shay aad iyo aad u muhiima oon ilaayo wakhti aan yaraa aan jeclaa dugsigoos wakhtigaan dhigan jiray laakiin maanta ayaa ii suurta gashay ilaahay mahaddii maantaan ka qalijabina macadka soo community college aad baad mahadsantii wax
adoo magacaaga ku bilaabi doono maxaad ku qaban doontaa aqoontan aad baratay ee saxaafadda magacaygu waa cabdicasiis jaamacige ku magac dheer suxufi ciisi mixnadan saxaafadda ujeedada koowaadaan usoo galayba waxay ahayd inaan noqdo suxufi investigator ah oo waxbaara waa midda labaad waxaan mustaqbalka rajaynayaa inaan bulshada wax kaga bedelo mixnada aan bartay saxaafadda ah hadday noqoto inaan usoo bandhigo barnaamijyo ku dhiirigeliya dadka inay wax soo saartaan oo samaystaan oo ay noqdaan bulsho iskeed iskugu filan oo wax walba la soo bixi karta taasaa ugu muhiimsan oo igu khasabtay inaan saxaafadda barto dhanka kale waxaa jira gabdho iyaguna maanta ka mid a ardayda dhallinyarada ka qalinjabinaysa maxadkan sow ee baratay aqoonta saxaafadda gabadha ila joogta immiga adoo magacaaga ku bilaabi doono maxaad u dooratay aqoontan saxaafadda inaad barato
bismillaahi raxmaan iraxiim magacayga waa nastaxa daawud saciid mahad dhammaan horta waxaa u sugnaatay marka hore ilaah wey subxaana wa tacaala ee ii suuragelinaan maanta hadafkayga kaga dhabeeyo maanta waxaan qaadanayaa shahaada heerkeedu yahay diblooma oan muddo laba sanno ah cilmigeeda soo baranay aad baan ugu faraxsanahay wixii aan ku doortay amaba aan u soo galay saxaafadda horta marka hore waxay ahayd aniga ayaa xiiseynayey shaqada saxaafaddu waxay ahayd shaqada keliya ee aan ku hamiy inaan ka shaqeeyo waxaan doonaya bulshadayda inaan ugu adeego si daacada oo oo dadka aan hadli karaynin aan gudbin karaynin codkooga aanan gaarsiin karaynin meel dheer aan u hadloon u gudbiyo sidoo kale waxaan jeclaa inaan dhexdhexaad ka noqdo arrimaha haddii ay tahay xagga bulsho iyo dhinac walba qaranka iyo shacabka iyo cid walba inay ii sinaadaan runtii waxaa la dhaha gabdhuhu saxaafadda way ku yaryihiin oo kuma badna hadda waxaad arkaysaa hablo badan oo saxaafaddii soo galay horumarna la soo galay waxaan ka mid ahay gabdhahaasi hadda saxaafadda soo galay waxaan rajaynayaa xeerkii maalintii aan soo gelay aan hiigsanayay hadda barashadeedii baan qaatay waan ku hawlgeli doonaa insha allah inaan halkii iyo meel ka sarraysaba ka gaadho kolay bulshadeedana waxaan ugu shaqaynaynaa si daacada magacaygu waan isteexan maxamed qalinleh kana mid ah ardayda sanadkan ka qalin jebinaysa suw college mihiinada saxaafadda muddo laba sano aan diyaarinaynay dibloomada run ahaantii waxaan u bartay mihiinada saxaafadda si aan wax ka bedel uga sameeyo adduunyada wax walba waxay ku wanaagsan tahay in isbedel la sameeyo inaan isbedel sameeyno aniga dhammaantiiba asxaabteen oo isku duuban wadanka waxa ka jira iyo guud ahaanba anagoonan dhan dhagna aanan xaglinaynin oo dhex ah waxaan doonaynaa inaan bulshadeeda sidii hore si ka fiican inaan ugu adeegno marka hore aad baad u mahadsantihiin bahda v o a oo jaaniskan iyagunana siiyey warbaahintu way dhib badan tahay inta badanna gabdhaha ka shaqeeya muddooyinkii hore way yaraayeen laakiinse waxaad moodaa muddooyinkan dambe inay soo badanayaan maxaa ugu wacan baad si leedahay inay gabdhuhu ku soo bataan warbaahinta iyo barashada aqoonta saxaafadda
aad iyo aad baad mahadsantihiin ugu horeyntii bahda ee v o a anoo magacayga ku bilaabaya magacaygu waa haboon aadan migaag runtii su-aashaadii weydiisay haddii aan kaaga jawaabo wakhtiyadii hore saxaafadda waxa laga aaminsanaa wax qaldan ama gabdhaha ka shaqeeya saxaafadda wax qaldan baa laga aaminsanaa laakiin hadda waxaa is odhan karaa waa horumaraya haweenku gaadheen in ay maanta meel kasto ay ka dhex muuqdaan hadday saxaafad tahay hadday waxbarasho tahay iyo hadday dhinac kasta tahay taasina waa guulaha haweenku gaadheen runtiina waan ugu hambalyeynayaa haweenka somalilan gaar ahaan haweenka suxufiyiinta heerkaasi ay gaadheen ilaa heerkii aad ka gaadhid ayaad leedahay warbaahinta waxaan rajaynayaa hadduu allaha awoodali i gaadhsiiyo inaan heerka ugu fiican aan ka gaadho oo halkii ugu sarraysaya ama ay gabadhi ka gaadho suxufiyadii hormuudka kuliyadda saxaafadda ee maxadkan sow college ardaydan waa dufcaddii lixaad ee aad soo saartaan maxadka sow college waxyaabaha aad barteen maxaa ka mid a waa sanadkii sideedaad oo laba kun iyo sagaal baa broseska markii ugu horreysa lasoo bilaabay marka waxyaabahaynu barnaad iyo goor wuxuu ku beesgaraysan yahay curriculum inta badan jaamacadaha etoobiya oo journalism and communication manhajkaasi lagu qaato markaa had iyo goor wuxuu diiradda saaraa saddex tiir oo aad u waaweyn oo ay ka kooban yihiin in shahaadada diblooma ardayga uu ku dhammayn karo afarlaatanka horas wax ka badan oo marka saddexdaasina ay kaleyihiin kow inuu qofku xirfadii leeyahay sida qoraalka akhriska mataqaanaa tebinta editinka luuqadda lafteeda xirfadii kale mataqaanaa aqoonta ahaydee qaabka qof tebinayey oo ah qaybta isku xirfadiya iyo qaybta kaloo ayadna anshaxaya qawaaniinta in qofka ku xisaabtami kara in shuruucay taalo in qawaaniin ay jirto in qof bili-aadanoo dhexdhexaad noqon karin looga baahan yahay qofkii suxufiga ahaa inuu qof dhexdhexaada noqdo mabaadi'da anshaxa saxaafadda inuu ku salaysnaado iyo qaybta saddexaad oo ah inuu qofku u isticmaalo xorriyadda saxaafadda sidii uu dhigayo mabaadi'da anshaxa saxaafadda iyo xirfadda la ablaygaraynayo sida dhigayso in qofkaasi uu xire uga faa'iidayso xorriyadii fikirka aragtida caamka ee bulshada oo dadku aanay noqon dad xidxidan laakiin dad mar walba wax ka dhex guuxaya iyo baahidooda iyo soo bandhigaya inuu noqdo marka run saddexdaas hayd ayuu ku qotomaa manhajka ay qaataan ardaydan inta ay ku jiraan ay dhiganayaan oo dhowr iyo labaatanka horasoo saddexdaaun isugu jira ayay qaataan kaasi wuxuu ahaa ibraahim saxafi oo ka mida macallimiinta wax ka dhiga kuliyaddan saxaafadda ee la ydhaahdo sow college ee ku taalla magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o e boorama
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta haye sharco maxaa noo xiga markan waayo falastiinay dabcan waxaynu kusii soconnaa qeybihi kala duwanaaya barnaamijkeena dhallinyarada maanta haatanna waxaynu jaleeci doonaa dhinacii ciyaaraha waa kan maxamed mascade
wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo gebi ahaanba barnaamijkeenna waxaannu ku eegaynaa ciyaarihii habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ee koobka qaaradda yurub ee loo yaqaano champions liaga sidoo kalena waxa aynu dulmari doonaa kulammada maanta kooxuhu iskaga hor imaan doonaan haddii aan ku bilaabo gruubka iyo kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa maribar waxay ku qabatay toddoba gool iyo xooba ciyaaryahan maxamed saalax iyo ciyaaryahan kale ee ferminio ayaa goolashaasi afar ka mida dhaliyey oo midba laba ee dhaliyey hase ahaatee ciyaaryahan alex ocasley jemberlin oo kooxda liverpool ee arsenaal kasoo iibsatay xilli ciyaareedkan bilowgiisii ayaa goolkiisii ugu horreeyey ee kooxda saxiixay spartig moscow ayaa iyaduna waxay shan gool iyo hal gool ku qabatay kooxda kubadda cagta ee safiya gruubka f kooxda kubadda cagta ee vaya nudo gurigeeda ku ciyaaraysa shakhtar doneski ayaa u timid oo labii hal ayay kaga badisay manchester city oo gurigeeda ku ciyaaraysana napoli ayay tiro taalle eg ku martay ciyaaryahanada raxiim starlin iyo hesus ayaa labada gool qaybtii hore ciyaarta u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee manchester city hase ahaatee liverpool aaniraahda ee kooxda kubadda cagta ee napoli waxay iska khasaarisay fursadday ciyaartaasi ku bareejayn karto ciyaaryahan martinez uu ka lumiyey gool rigoore ahaa oo kooxda loo dhigay monoko oo gruubka g kaga hortimid kooxda bashista gurigeedana ku ciyaaraysay waxaa lagaga badiyey labii hal oo waxaa guusha ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee bashiktas kooxda libzig ee wadankaasi jarmalkuna waxay saddex iyo laba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee f c borto abowel nokashia oo gurigeeda ku ciyaaraysay brusia dortiman ayay hal iyo hal bareejaha wada galeen oo gruupka h ayay labadaasi kooxood ku wada ciyaarayeen tiro taalleeg waxaa ku kala baxay iyaguna kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo tottenham hatsba oo iyaguna min hal gool isla dhaafi waayey kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ayaa ciyaar wanaagsan soo bandhigtay oo weliba ciyaaryahankooda kayn waxaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta uu iska khasaariyey fursad uu goolka guusha ugu keeni lahaa kooxdiisa kubadda cagta ee tottenham hatsba hase yeeshee golayaha kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa gooshaasi bannaanka uga saaray walow ciyaaryahan christiano ronaldo uu isagu kooxdiisa real madrid gool rigooraha u dhaliyey oo goolka ay la timidba uu ahaa kaa oo keliya halka goolka ay keensatay kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsbarna uu ahaa gool iska dhalisa oo uu iska dhaliyey ciyaaryahan varayn oo kooxda kubadda cagta ee real madrid gadaal uga ciyaara haatanna kulamada maanta ee horyaalka qaaradda yurub ee champions league gruupkae bonfica ayaa waxay soo dhaweynaysaa manchester united c s k moscow waxaa imaanaysa kooxda kubadda cagta ee bayzer anderleq gurigeeda ayay kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee baris saint german bayer munich oo toddobaadkii hore laga soo badiyey oo b s g ay ka soo badisay markaan toddobaadkii horele waxaan ka jeedaa kulankii kan ka horreeyay labadaasi kooxood iskaga hor yimaadeen waxa ay soo dhoweynaysaa kooxda celtic gruupka c karabak iyo atletic madrig ayaa kulmaya waxaana lagu kulmayaa guriga karabak chelsea waxa ay garoonkeeda stanford bridge ee magaalada london kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee roma gruupka d barcelona ayaa waxa ay la ciyaaraysaa kooxda olombiacos halka yuventusna ay u imaanayso oo guriga yuventus lagu ciyaarayo kooxda kubadda cagta ee sporting ee wadankaasi bortugiiska dhegaystayaal xubintii caaruhuna intaa aynoo joogto tani kulan dambe waa mascadoo idila sida iyo nabadgelyo
maxamuud mascadde ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno markana cabdixakiin shiruuco dhinacayga fadhiya haye qabowga ka waran saaka horta hore falastiin wax la hadlaba oo la soo socdo maxaan ku idhaahdaa samar iyo xilli kulul iyo jawi wanaagsan lagu naaloodaba qabowgaa yimid xalun baa laysa soo salaamay haye waxa ilaa weeyaan shala waa qaboobeed xooga in shalay toole dee xoogaa cadceed baa jirto maalin baa lagu jiray oo waxaa laygu yaran ruraysanaya kulaylka iyo cadceedaasi dadku iska dhex socdeen Mhm.
laakiin xalay unbaa dadkii mark Hawa- December- hawada ugu fiican waa xilligan kala guurka ah aad iyo aad aad iyo aad oo wax- qabowga iyo kulaylku kala baxayaan marka em, ka- sida ka muuqata maanta waxa weeyaan meelo badan oo maraykana weliba halkiinan ugu horeyso samarkii iyo xilligii kulayl iyo qoraxaynsigii waa la macasalaameynaya Waa Waa- sii- waa niyadda loo sii daaya qabowgii lasoo waa sii dhawey dhammaanay bal hal iyo laba qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aad baad mahadsantay falastiin magaalada muqdisho waxaa ka bilaabmay banaanbax ay dadweynuhu ku muujinayeen dareenkooga islamarkaana ay uga soo horjeedeen ciddii ka dambeysay ciddii banaanbaxay uga soo horjeedeen ciddii ka dambeysay qaraxyadii maalintii sabtidii ka dhacay iskiisa soob ee magaalada muqdisho banaanbaxan ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ururada bulshada rayidka iyo weliba dadweynaha ku dhaqan degwooyinka magaalada muqdisho aad aa mahadsantahay shirwac guud ahaan idaacaddeenii dhallinyarada maantana waa naga intaa waa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgelyo